بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك واستر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waxaan halkan ka qaadanaynaa wasiyatu limaam alacdam imaamkii weynaa abi xaniifa annucmaan bnu thaabit dardaarankii uu dardaarmay una dardaarmay tilmiidkiisii iyo ardaygiisii uu cilmiga baray isagu oo la dhihi jiray yuusuf binu khaalid assamti dardaarankaas oo ah dardaaran aada iyo aada u qiimo badan xilligaas uu ku aadanaa imaamu abi xaniifana oo a'immada arbacada ah oo asxaabulmadaahibka imaamka u horreeyey ah waa haddee xilli fog weeyaan waa qarnigii koowaad oo hijirada marka intaa ka dambeysay kitaabka waxaa loo arkayay inuu yahay wasiyadaani wasiyo muhiima iyo kitaab idaariyahoo qaabka idaarada iyo bulshada dhaqanka iyo maamulka iyo waxyaalaha la xidhiira qofku sida uu la tacaamuli lahaa marka waa kitaabun muhimun jiddan jidda kitaab muhiima weeyaan waxaa loo dardaarmay ninkii la dhihi jiray shiikhi weynaa yuusuf binu khaalid assamti oo ka mid ah shuyuukhdii imaamu shaafici ayuu ka mid yahay ka haysaan baa tarjamada si waafiya u qoraya laakiin midkani tarjamadaa ma leh markaas ibnu xajar baa ku tiriyey markuu tirinayey imaamu shaafici shuyuukhdiisii oo laga hadlaya manaaqibta imaamu shaafici ammaanyaalkiis ayuu ku soo daray yuusuf bnu khaalid assamti imaamu shaafici waxaa laga sheegay muzani baa ka sheegaye markuu ka hadlayey sheikhiisa yuusuf binu khaalid inuu yidhi haadaa kaana rajula min alkhiyaar wuxuu ahaa nin ka mida ragga khiyaartaada wanaagsan akhyaarta albadru alcayni wuxuu aada uga hor yimid oo diiday waxa loo nisbeeyey yuusuf binu khaalid oo tajahum ah qolada jahmiyada waxyaalahay qabaan kuwa yidhi bo waxyaala ka mida ka aaminsanaa qoladaas badrul caynigu ilfaho u qaaday inaysan waxba ka jirin basrow ku dhintay kun boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii laba boqol hijiradu ma gaarin kun iyo afar boqol bartan iyo saddex baan hadda ku jirnaa soo maha hijirada marka waxa weeyaan boqol siddeetan iyo sagaalkii buuba dhintayba hijiriyada sheikha weyn oo la yidhaahdo zarnuuji kitaabkiisa aad taqaanaan oo tacliimu lmutacalim fii dariiqi tacalum kitaabka tacliimka tacliimu lmutacalimka wuxuu ku yidhi dhexdiisa wuxuu kitaabkaa dhexdiisa ku yidhi wayanbagii waxaa daw ah oo muhiim u ah lidaalib alcilmi qofka daalibulcilmigaa an yuxasila kitaaba alwasiya inuu soo xasilsado yaa oo raadsado oo soo furto kitaabka la yidhaahdo kitaabu alwasiya allatii wasiyadaasoo katabaha abu xaniifa raximahullah abu xaniifa u qoray liyuusuf binu khaalid assamti dardaaranku u qoray tacliimkay ku taallaa dardaarankaas daalibulcilmigu ha soo wasiyadaas dardaaranku u qornaa daalibulcilmigu ha soo xasilsado yuusuf binu khaalid assamti baa loo qoray albasri cinda rujuucihi ilaa ahlihi ehelkiisii markuu u noqonayey yaa markaas ayaa dardaaranka la siiyey oo muddo tiro badan ou cilmiga ka baranayey sheikhiisa abu xaniifa ayb addiinu diinku annasiixatu naseexa iyo khayr miirid wey diintu waxa weeyaan dee diintii oo dhanba waxaa weeyaan waa annasiixa addiinu annasiixa diinteenna diinulislaamigaayo waxaa weeyaan waa naseexo iyo isku naseexayn ee qofka wanaagga ku jira naseexou leeyahay a'immadu naseexay leeyihiin iyo madaxdu shacabweynuhu mid buu leeyahay naseexada anwaacdeeda qofka xumeeda ku jira qaab loogu naseexayaa jidha addiinu naseexa xadiidu shariif waay marka naseexadii bay ka mid tahay dardaarankan a ou shiikhu ardaygiisa siinaya bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilownaa alliha araxmaan mucamim raxmaanka ahaa alliha araxiim mukhasisu raxiimka ahaa naxariistiisa ku gaaryeelayey kuwa muuminiintaa maalinka qiyaamada bacda an akhada intau qaatay yuusuf binu khaalid assamti shiikha la yidhaahdo intii uu qaatay dabadeed alcilma cilmiga intau ka qaatay oo ka bartay ka bacdi can abi xaniifa shiikhiisa abi xaniifa ahaa intuu cilmiga ka bartay ka bacdi oo waxaa la leeyahay weliba afartan sano buu ag joogay cilmiga ka baranayay intuu markaa uu ka bartay ka bacdi cilmiga oo waaraada uu damcay yuusuf binu khaalid alrujuuca inuu u noqdo ilaa beldati magaaladiisi albasra basra ahayd ya kuufiya basra fi lciraaq basra istaadana wuxuu ka idan dalbay abaa xaniifata shiikhiisa abaa xaniifaha fii dalik arrinkaas waxaad garanaysaa isagoo shiikh weyna afartan sano cilmiga baranayey sida uu shiikhiisa u qadarinayo iskaga dhaqaaqaynin oo ma garanaysaa ugu sheegayo axwaashiisa iyo inuu noqdo iyo in la fasaxo inuu u baahan yahay fa qaala lahu abuu xaniifa abuu xaniifa wuxuu ku yidhi lahu khaalid yuusuf binu khaalid ba wuxuu ku yidhi abuu xaniifa xataa usawidak ha tegin yaa laa tarjic ha noqon ama isbir sabir sug sug ha tegin xataa usawidaka ilaa aan ku sahay siiyo yaa biwasiyatin dardaaran wasiyadaasoo fiimaa ahaatay taxtaaju aada ugu baahan tahay ilayhi xaggiisa fii mucaasharati annaasi dadka la dhaqmidooda iyo wa maraatibi ahlilcilmi wa fii maraatibi ahlilcilmi kuwa ahlucilmiga maraatibtooda la dhaqankooda iyo wa fii taadiibi nafsi nafta edbinteeda iyo wa siyaasati araciyati dadka shacabweynaha maamulidooda iyo siyaasadooda waxa weeye siyaasad oo maamulid wey iyo war aada ugu baahan tahay iyo wa riyaadati alkhaasati kuwa khaasada kuwa shacabweynaha ahayna gaarka kuwa dadka khaaska layligooda waxaa weeye riyaada layli weeyaan iyo walcaamati dadweynaha yaa dadka aan khaaska ku ahayn ee dadweynaha waxa weeyaan mucaamaladooda aada ugu baahan tahay iyo wa tafaqudi wa tafaqudi amri alcaamma caamaha iyo dadweynaha arrinkooda yaa ka warqabiddooda tafaqud waa baarbaarid iyo ka warqabid yaa taasoo ahaatay wa tafaqudi amri alcaamma dadka macnaha dadweynaha amarkooda amarkaas yaa waxa weeyaan ka warqabiddooda iyo baarbaariddeeda yaa iyo ka warhaynteeda iyo farfariddeeda intaas ilaa aan kaa siinayo sabir oo joog ha noqonin xataa idaa kharajta markaad baxdid bicilmika cilmigaada aad la baxdid kaana yuujadu kaanadu tii taamad ahayd yaa oo faacilka kaliya ku kaabsanto kaana uu ahaado macaka macaada kaana la helo macaka macaada aalatun aalad ama kaana uu ahaado yaa kaana uu ahaado macaka macaada aalatun aalad aaladaasoo tasluxu u suubata lahu cilmigii yaa waxaan ku siinayaa wasiyaya dardaaran markaa hadha u baxdid oo xaggii iyo meeshii a ka timid aada aadid kaana macaka aalatun baa la helayaa aalad mid wataa noqonaysaa oo miciisa aaladaasi tahay aaladaasoo tasluxu u suubata lahu lilcilmi wey cilmigii u suubata oo wa tasiinuhu qurxinaysa cilmigii oo walaa tashiinuhu aan fool xumaynayn walaa tashiinuhu aan fool xumaynayn waclam waxaadna ogaataa waclam waxaad ogaataa annaka adigu mataa saata markaad xumayso mucaasharata annaasi dadka la mucaamaloodkooda dadka la dhaqankooda haddaad xumayso saaruu inay ahaanayaan dadku laka adiga acdaa'an acdaa bay ku ahaanayaan cadow acdaa'a cadow bay dadku ku ahaanayaan haddaad dadkan la tacaamulkiisa aada xumayso wain kaanuu walow kaanuu haba ahaadeen laka adiga aaba'an aabbayaal iyo wa ummahaatin hooyooyin qof kastoo mucaamaladiisa iyo akhlaaqdiisu xun tahay waxa weeyaan dadku cadow bay u noqonayaan walow aabihii iyo hooyada xataa hadduu si xun ula dhaqmo yaa waxay u noqonayaan cadow bay u noqonayaan waa qof kastaba kan ugu dhow xataa wamataa waqtigii axsanta aa wanaajiso mucaasharata qowmin qolo mucaamaladooda iyo qaabka ula dhaqmaysid habdhaqanka laysuu waxay kuwaasoo laysuu aan ahayn laka adiga biaqribaa qaraababa aan ku ahayn oo kuwa kuu dhow aan ahayn saaruu waxay ku ahaanayaan laka adiga ummahaatin hooyooyin iyo wa aabaa'an aabbayaal oo kale ummahaatin ka ummahaatin weeye hooyooyin oo kale iyo wa aabaa'an iyo aabbayaal oo kale haddaad dadka mucaamaladooda wanaajisid dadkuu dhowbayaysan ahaane waxay kuu noqonayaan mansiladii aabbaha iyo hooyada oo kale ayay kuu noqonayaan wuxuu yidhi uma qaala lii shiikhii wuxuu igu yidhi buu yidhi abu xaniifa ah isbir sabir xataa ufariqa laka ilaa aan kuusoo kuusoo faaruq yeelo laka adiga nafsii naftayda wasiyadaas jaanis markaan kuusoo helo baan kuu sheegayaaye ha noqoni isug oo xataa ufariqa laka ilaa aan kuusoo faaruq yeelo nafsii naftayda oo wa ajmaca aan kuusoo jamciyo laka adiga hami hamigayga anoo hamigayga iyo fakerkayga oo dhan xaadir yihiin baan rabaa inaan kula dardaarmo oo waayahay wa ucarifuka waxaan ku barayaa min al amri amarka maa shay taxmaduni aada igu mahadiso fii nafsika naftaada calayhi dushiisa waxaan kuu sheegi doonaayoo ku bari doonaa wax aad maaragtay ka mahad celiso oo wax ku tara ama wa ucarifaka yaa wa ucarifaka ufariqadaa ku xidh xataa ufariqa laka nafsii wa ajmaca laka hami wa ucarifaka aan kaa barayo min al amri amarka mina maa taxmaduni waxaad igu mahadiso yaa fii nafsika naftaada caleyh dushiisa oo aada u baahan tahay wamaa tawfiiqii la waafajintayduna ma ahaanin ilaa billaahi ilaahi mooyaane wuxuu yidhi abu yuusuf ninka la jiray yuusuf binu khaalid falamaa madaa markuu tegey almiicaadu miicaadkii iyo ballankii iyo waktigo ii qabtay akhlaa wuxuu ii khaali yeelay lii aniga shiikhii nafsahu naftiisabuu ii khaali yeelay jaanis bannaan oo aan isla qaali noqonnay ayuu ii sameeyey fa qaala wuxuuna yidhi markaas inta ii yimid ana anigu agshifu waxaan kuu daahfurayaa agshifu waxaan daaha kaaga qaadayaa ana anigu agshifu waxaan kuu daahfurayaa laka adiga camaa kii tacaradtu lahu aan u bambaxay wixii aan u bambaxay oo maalintii dhowta aan kugu soo qaado aan kuu sheego aan kuu lahay sug baan daha kaaga qaadaya haye waa kana kaanii bay ka bilaaban kaanii waaba anigoo bika adiga kugu sugan kaanii waaba anigoo haddaan abuu xaniife ahay bika mulaaqin mid la kulmay ah bika adiga waaba anigoo kula kulmay yaa waaba anigoo kula kulmay wal xaal qad dakhalta albasrata basraa gashay waxaan iska soo qaadayaa adoo inta aan ku fasaxoo tegey basro galay aan kula kulmay iyo sidii xaaladdu noqon ka dho waaba anigoo mulaaqin bika kula kulmay walxaal waqad dakhalta albasrata basrana aa gashay oo wa aqbaltaa soo qaabishay calaa man duul yukhaalifuunanaa na khilaafsan yukhaalifuunanaa annaga na khilaafsan yaa bihaa basra a ku qaabishay dad macnaha annaga la madaahib baa jidha oo masaa'il culimmadu ku kala duwan tahay baa jidha waxaaba moodaa inaan kula kulmayo adoo inta basro galay yaa aada qaabishay dadnan ku khilaafsanoo waxyaalaha qaar nooga aragti duwan aa la kulantay oo warafacta nafsaka naftaadaa ka sara marisay calayhim dushooda yaa iskala sara madhay oo watadaawaltaa isla dheeraysay bicilmika cilmigaada ladayhim agtooda inaad maaragtay ka sarayso oo ka cilmi badan tahay aa cilmigii iskala sara marisay oo wanqabadta aada adigiina ka qalootay can mucaasharatihim la mucaamaloodkoodii iyo mukhaaladatihim dheehidoodii wanqabadta aa ka istaagtay aa ka urudhay aa ka qalootay can mucaasharatihim la mucaasharoodkoodii iyo mukhaaladatihim dheehidoodii oo wakhaalaftahum aada adigu khilaaftay iyagii wakhaalafuuka iyana ay ku khilaafeen wahajartahum aa ka haajirto iskaga tagtay ilaa waa la isqibta khilaafaddow dhece wahaajaruuka iyana kaa haajireen washatamtahum aa wax ka sheegto caydo washatamuuka iyagiina ay wax kaa sheegeen oo ku caayeen wadallaltahum aa ku baadinimo xukuntayoo wadallaluuka iyana kugu baadinimo xukumeen qofku waxaa dhahdo isna ku dhahayaay yaa wahaja wabaddacuuka ay kugu bidcinimo xukumeen oo watasala uu markaas la soo xiriiray watasala uu soo gaaray ashaynu foolxumo binaa annaga iyo wabika adigaba oo waxa weeyaan dee markii ninkaas adig lagu qabsado waxaa ceebtii lasoo gaarsiinayaa meeshuu qofku ka yimid iyo ciddou waxbaray iyo ciddii waxbadhay iyo kooxdu ka tirsanaa iyo waana waxa layska yaqaano reer maaragtay waxa weeyaan sheekh hebel iyo xertiisu waa saa iyo dariiqa fulaan waa saa iyo waxaa laga yaaba hal qof oo la arko si ah baa intaa usoo jiidaya moogtahay markaas waana wax iska dhacdo qof hadday dadka isqabtaan isaga kuma joojinayaan wixii waxay u gudbinayaan dhankow ka yimid ya watasala shaykhu watasala shaynu shaynkii iyo ashayn waxa weeyaan waa waa calaamadda foosha xun khilaafu zayn quruxda waxaa khilaafsan weeye waaya markaasi foolxumadii iyo ceebtii ay nala soo xidhiidhay binaaha annaga iyo wabika adigaba oo faxtajta aada u baahatay meeshii haddii khilaaf iyo wax ka dhaceen ilal intiqaali inaaba ka guudha canum xaggooda magaaladii dhammaydu ha u noqotay oo muddadaa ka soo maqnay tirada badan aaba inaa iyagiiba iskaga tagto yaa aada u baahatay iyo wel harabi inaaba ka caradho minhum iyaga wa haadaa arrinkaasna madkuurkaa lasoo sheegay loo baahdo inaad ka guudho ka caradho laysa ma ahaanin min ra'yin ra'yi iyo caqli maaha li'annahu maxaa yeelay laysa bicaaqilin caaqil maaha man qofka lam yudaari aan u dhimrin lam yudaari aan waxa weeye u dhimrinin lam yudaari aan sabaansabin laysa bicaaqilin caaqil maaha man qof lam yudaari aan sabaansamin man qof laysa lahu aysan u ahaanin min mudaaraatihi sabaansabidiisa iyo udhimrintiisa bidun kaafton qofka aadan marna ka maarmi karin yaa qofka aan maarata u dhimrin karin oo sabaansabi karin oo hawsha dhex madhay aan daaweyn karin qofkaasi caaqil maaha ilaa kolleyba qofkii kama maarmaye laysa bicaaqilin laannahu maxaa yeelay laysa bicaaqilin mid caaqila ma aha man qof lam yudaari aan u dhimrin ama sabaansabin man qof laysa lahu aysan u ahaanin min mudaaraatihi isdaad raacintiisa iyo sabaansabidiisa bidun kaaftoon xataa yajcala allahu ilaa ilaahay uga yeelaya lahu isaga makhrajan makhraj waa inuu qofkaas sabaansabo ilaa ilaahay makhraj uga yeelayo qofkan ilaa kama maarantide marka inaaba meeshii oo dhan iyo cilmigii oo dhan iyo ka guudho oo ka tagto oo waxba fidin kari weydo waxba noqon mayso yaa idaa dakhalta markaa gasho buu yidhi albasrata magaalada basro la yidhaahdo istaqbalaka naasu dadkaa ku soo qaabilayaan wasaaruuka waa ku soo ziyaaranayaan kusoo booqanayaan wa carafuu xaqaka xaqaaday ogaanayaan fa anzil deji kulla rajulin nin kasta oo minhum iyaga ka mid ah mansilatahu mansiladiisa iyo darajadow laa'iqa u yahay deji wa akrim karaamee ahla sharafi dadka ahlu sharafkaana karaamee wacadim weyne ahla alcilmi dadka ahlucilmigaana weyne wawaqiri shuyuuka shuyuukhta sheekhyaasha yaa iyo dadka da'daa iyo odayaashana iyagana weyne walaadif u dhimri alaxdaatha dhallinyaradana alaxdaaf kuwa da-da yar weeye yaa oo shabaabka ah dhallinyarada ah kuwaasna u dhimri macnaha wataqarab waxa weeyaan u dhowow min alcaama dadka shacabweynaha yaa mid u dhow noqo dayd wa daari waaya daari iskaga dhimri oo iska samaansa waaye oo isdaad raaci alfujaara kuwa fujaarta ah yaa kuwa fujaarta ah oo balaayada ah kuwaasna tartiib is ugu dhimri waaye ilaa waa dad faajiriinoo iyagu aan qabsoomaynin dayib saa sharkooda uga nabad gasho wasxab ilakhyaara kuwa akhyaartaana la saaxiib walaa tatahaawan ha fududaysanin oo waxa ka sheegin yaa wahay ahaanaysanin bisuldaani meeshaa ninka haysto madaxda ka ah yaa ilaa haddii kale dhibtiisa aadan ka badbaadayn isagana waxaba macnaha hay ahaanaysaninoo ha fududaysanin walaa taxqiranna ha xaqiranin axaddan qofna ha xaqirin qofna ha yasin qofnana ha xaqirin binaadalka sida loola dhaqmo ayay wasiyadaani ku saabsantay walaa tuqasiranna yaa ha ku gaboodfalin oo ha ka dibdhicin fii iqaamati muru'atika mur'adaada oogiddeeda dadka aada la laybalka tahay ama la dabaqada tahay waxa mur'a u ahoo ama labis u ah ama nadaam u ah in lagaa helo yaa iyadana hakadib ha ka gaabin walaa tuqasiranna ha ka gaabin fii iqaamati muru'atika mur'adaada yaa oogiddeeda walaa tukhrijanna ha u soo saarin siraka sirtaadana ilaa axaddin qofna qofna sirtaada ha u sheegin wixii siroo cid in loo sheego aysan mudnaynba cidnaba ha u sheegin walaa tafiqanna ha ku kalsoonaan bisuxbati axadin qof la saaxiibidiis xataa tamtaxinahu ilaa ka imtixaanto qof kasta saaxiib baan lahaya dadkao dhan saaxiib baan laha ma shaqaynayse waxa weeyaan qofka saaxiibnimada rismiga a ka rabtid waa inaa imtixaanto waay dayib waa qofka wixiisu afka dhaafsiisan yihiinoo waxa ku dhibaya adiga oo dhibta kuwa isna la dhibaatoonaya faraxaadana la farxaya waay walaa tusaadiq ha la saaxiibin khasiisan mid xun walaa wadiican mid liita waa isku mid waxa weeyaan alwadiic waalkhasiis mutaqaaribaan labadaas waxa weeyaan kuwa liiliita wey kuwa iyaga ah waxba maarata ha la saaxiib noqon walaa ta'lafanna ha u dumin ha u dunmin maa shay yunkaru calayka lagugu inkirayo fii daahirika daahiru shareecada daahirkaada dhaqankaada wax lagugu qabsanayo oo daahirka shareecada ka hor jeeda yaa iyo taa iska ilaali walaa ta'lafanna ha ka caado yeelaninoo ha u dunmin maa shay yunkaru calayka lagugu inkiraayo yaa fii daahirika daahiru shareecada qofku waa inuu ilaaliyo wixii hoos iyo uga banaan ama isagoo si gaari u cududaar ama isla ogyahay isagay jidhaaye daahirka shareecada haddii kale waxa weeye cilmigiisa laga haajiraya waxa weeye waxaa imaanaysa in la yidhaahdo dadka lama tukado ama ma soomo ama waxa weeye waxaas kama ilaasho ama waxa weeye waxyaalahaas xunxun buu cunaa waxaa maaragtay daahiru shareecaha yaa meelaha tuhmooyinka iyo waxyaalaha xunxun iyo waxaas waa inuu ka fogeyaa qofka waiyaaka adiga iyo waxaan idinkala digayaabuu yidhi walimbisaada inaad u furfuranto alimbisaad yaa ila sufahaa'i kuwa sufahada ah kuwa iyaga ah imbisaad inaad u samayso iyo ufurfurnaan taas iyo ufidsan ayaan idin kala degayaa maxaa yeelay dadka sufahada ah caqligaabka ah haddaad la saaxiibto waxay soo kuu soo jiidayaan saaxiibba xun yaa majlabatun liquranaa'i suu dad saaxiibba xuna ayaa soo jiidmaya alimaamu shaafici baa yidhi alimbisaad ila annaas majlabatun liquranaa'i suu'i waxay soo jiidaysaa saaxiibba xun waayo walinqibaadu canhum in laga qaloodo oo laga cararana yaa magsabatu lilcadaawa cadownima iyana keenaysa waa dadkii oo dhan laga dhex baxo fakun bayna almunqabidi waalmunbasi yaa waa u dhexee labadaa u dhexee mid ku dhex labanna ha noqon mid ka go-ayna ha noqon ayb waaya walaa tujiibanna ha ajiibin dacwatan yeerid lagu yeeray iyo casumaad walaa taqbalanna hana aqbalino ha aqbalin hadiyatan hadiyadna ha aqbalin ala daba fiirso dacwadan waxaa la yidhi lacala almuraad lacala almuraada bih dacwat sufahaa kuwaas sufahadaga xunxun hadday ku casumaan ama hadiyad yaa kuu soo diraan ha aqbalin liannahaa takuunu laa takuunu qaaliban ilaa bifasaad inta badan fasaad bay ahaataa waxaa dhici kadha in looga jeedo buu yidhi arrinta arrin caamaho cidnaba ha ka aqbalin yeerid oo ah liyudhira alistiqnaa'a can innaas inuu muujiyo inuu dadka yaa ka kaaftoon yahay yaa la'aantood noolaan karo yaa qadcan limaa rasakha fii nufuusihim isagoo xididada u jaraya waxaa dadka naftooda ku rusuuqadoo ah min anna ahla alcilmi dadka ahla cilmigaaye caallatun caydh caydh inay yihiin calayhim dadweynaha dushooda yaa oo iyaga ay dul saaran yihiin xaydu laa sancata lahum ahlu cilmuhu mar haddaysan sanco kale aqooni siwaha cilmiga ka soo haray yaa kaasuu wuxuu muujinayaa fa yakuunu daalika daaciyan fii tacmiimi nafyi cilmi mar hadduu dadkii inuusan u baahnayn istusay yaa oo baahiyihiisa oo dhan ka qarsanayo bes waxaa soo baxaysa cilmigiisu inuu cilmi naafica noqdo wailaa haddaan saas lagu fasirin dacwada in la ajiibo iyo hadiyadda in la aqbalo xagga sharciga waa madluubaani waa la dalba ilaa dadka madaxdaa mooyaane dadka madaxdaa dadka madaxdaa uma bannaana dadka madaxdaa uma bannaana yaa inay casumaadahaas khaaska ah cid gaara casumaaddee dadkay xukumeen ah yaa inay xaadiraan waaya iyo cid gaara inay ka aqbalaan hadiyad waxay ka aqbali karaan dadkooda awal maxramka u ahaayo ku dhowaa ama dad intaan xilkan loo dhiibin yaa wuxuu soo hadiyeyn jiray ee qofkii marka halkan loo magacaabay kan dee hadda ku soo bilaabay hadiyadda danbow ka leeyahay haa kan maalin maanta kana kana qadan noo sameeyeydan oo qofkii madaxdaha loo yeero isagii maar si gaara loo casumayo dan iyo hadal iyo waxbuu ka leeyahay ujeeddowr doonayaa inuu ku gaaro afaant marka hadiyadna kama qaadan karaan waxa weye casumaadahoodana ma tegi karaan waaya wa calayka waxaa laasimtaaba yidhi bilmudaaraati dadka isdaad raacintooda oo ah liinulkalaam hadal dabacsan iyo hadalka adag oo laga tago sifaadka mu'miniintay ka mid tahay waxaa kala jira mudaaraad iyo mudaahano mudaaraadku waa fiican tahay laakiin mudaahanadu waa xaaraam mudaaraad waxaa la yidhahdaa alrifqu biljaahili fi tacliimi qofka jaahilka ah marka wax la baraayo oo loo dhimriyo aadan maarata ka dhirfin dhaqankiisa adag fahan la-aantiisa akhlaaqiisa si kale ah qaababkiisa qofka jaahilka ah in maaragtay loo dhimriyo waayo qofka faasiqa marka laga nahyinayo xumaanta oo lka joog la leeyahay iyadana sidoo kale in loo dhimriyo suu xumaanta uga tago waaye oo si naseexaah loogu nloogu gudbiyo diinta waaye haddii marka u horeysa dagaal iyo wax ka sheeg iyo wax dusha laga saaro wuu ka sii darayaa waaye wixiina waa lagu inkirayaa oo waa laga nahyinayaa nidaam wanaagsan baana loo maraya mudahanaduna waxa weeye qofka fisqiga iyo xumaanta muujinaya oo lala mucaamaloodo waxa weeye mucaamalatul mucaasharatu lmuclini bilfisq fisq iyo balaayo iyo tamashlayn iyo tumasho qof muujinaya yaa iyo wax kasii xun oo lala mucaamaloodo o lala mucaasharoodo iyo la muujiya inaad raalli ka tahy waayo iyadan carabka iyo qalbiga midna laga inkar dadka waxaa ugu shar badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tarakahu nnaasu itiqaa'a fuxsh qofka dadku ka tageen fuxshigiisa iyo xumaantiisa ka dhowrsasho ay ka baqayaan daraaddeed waaye ayb marka waxaa jidhay bukhaariga xadiidka abidarda innaa lanagshiru fii wujuuhi aqwaami qolo wejiyaashood baan u dhoolbiraynaa oo u qoslaynaa wa ina quluubanaa la talcanuhum qalbiyadayaduna way lacnadayaan mucaamalo wanaaggaana wuxuu keenayaa in qofkii si wanaagsan loola hadlo waxaan looga nahiyo waxaa laakiin ku jira qalbigaadu diidan yahay oo ku hawlan yahay wuxuu yidhi marka wacalayka waxaa laasimtaa bilmudaaraat iyo wasabri sabir dulqaad iyo walixtimaali ixtimaal iyo xambaarid wixii dhib oo ku soo gaara u dulyeelasho weeye iyo waxusni alkhuluqi dabeecad wanaagsan iyo wasaacati sadri laabu furnaan iyo taa intaa laazim wastajidda yaa wastajidda wanaagso hiyaabaka dharkaada dharkaada cusboonaysiiso haddousan kuu cusbayn dhaqo waayahay dhar wanaagsan xiro oo waxa weeyaan dharka quruxdiisu haybad bay keentaa dharka quruxdiisu wanaagsan qofka uu qabo haybad bay keentaayo wuxuu yidhi imaamu maalik xasin hiyaabaka ma stadacta fa inahaa dharkaada wanaagsan intaa awoodid fa inahaa zaynu rijaali bihaa tucazu wa tukramu waa ragga quruxdiisi weeye wadaci takhashuna fi hiyaabi tawaaducan dhar liita ha qaadan adoo leh waa tawaaducayaa yaa faallaahu yaclamu maa tukinu wa taktumu waxaa qarinaysa yaa ilaahay mid og weeyaan maxaa yeelay faraitu thawbika laa yaziiduka rifcatan mara xumaantaadu wax darajaa kordhin mayso cinda lilaahi alla agtiisa wa anta cabdun mujrimun mara haddaad tawaaduc qaadato dheh waa tawaaducaya laakiin addoon mujrima aad tahay waxba kuu tari mayso ya wa jadiidu thawbika maradaada cusboonaysanteeduna ay cusub tahay laa yaduruka marada cusub aa qaatay wax dhiba kuu yeeli mayso bacda an taksha ilaaha ilaahay intaa ka cabsatay kabacdi watattaqi maa maa wax ilaahay xarimay ama maa yaxrum waa xaaraanta mar haddaa iska ilaalisayna maradaada cusubi waxba ku yeeli mayso marka dhar wanaagsan qaado wastafrih daabbataka daabbadaadana waxa weeyaan wastafrih daabatka ay udlub daabatan daabadaadana wanaagsan oo daabad tillaabsanaysa oo socod wanaagsan leh taas samayso weeyaan waayo jayidata sayr ah wastafrih daabbataka daabadaada wanaagso waayo waagsir badi isticmaala diibi waxa udgoon isticmaalidiisa wajcal linafsika naftaada waxa u yeeshaa khalwatan xilli khaaska u ah oo tarun bihaa aada dalbayso bihaa nafta xawaa'ijaka danahaada naftaada xilli aada khaaska u ah xilligaas u samee wajcal u yeel linafsika khalwatan xilli ay khalwaayo cidlo ah yaa oo tarum aada dalbaysid yaa bihaa iyada yaa xawaa'ijaka danahaada iyo xaajooyinkood xaajooyinkaada macnaha waaye naftaada canaanashadeeda toosinteeda waxaas wabaxad waxaad dalabtaabuu yidhi oo baar baa dhaa can akhbaari xashamika waayo qaraabadaada wararkeeda dadka qaraabada ah wararkooda hebel yaa see yahay waayo ma caafimaad qabaa ma nool yahay ma yimid dadkaas wararkoodana raadi wataqadam waa yahay hormar adigu fii ta'diibihim dadka qaraabadaada edbintooda iyo taqwiimihim toosintooda ehelkaada iyo caa'iladaada inaad toosiso taasna ku dadaal waay fii ta'diibihim edbintooda iyo wataqwiimihim toosintooda diintaa lagu toosinaya wastacmil fii daalika arrinkaasna waxaa u isticmaasha arifqa dhimrin markaad toosinaysa ehelka iyo dadka dhimrin isticmaal si tartiiba oo naxariis leh oo dhimrin ay ku jidho u toosi oo u eedi walaa tugfir ha badina alcitaaba canaanta ha ku badin oo fayahuuna markaas yaa fayahuuna ou macnaha noqdo mid liita alcadul canaanta haddaa qofka canaantiisu tirada ka badatay ee dagaalkiisu marka dambe canaantiisa iyo dagaalkiisa waxba laga soo qaadi mayo fayahuuna yaa ou noqdo mid liita oo ihaanaysan alcadul canaanta yaa waxa weeyaan walaa tugfir ha badinin alcitaaba canaanta iyo dagaalka waay fayahuuna uu fududaado alcadul canaanti wax iska fudud oo liidata ay noqotaan waxba laga soo qaaday walaa tali ha tawallin taadiibahum edbintooda binafsika adigu nafsad ahaantaada ha ku tawallin shaksiyadaada adigu hawla baashirin ee cid u wakiilo a hebel waxaa looga naseexay hebel waxaa loo sheego hebel saa ha la yidhaahdo hebel arrintaa ha lagu baraarujiyo fa inahu sidaa inaad adigu tawallinbaa abqaa u baaqinimo badan lixaalika xaaladaada saasoo u wanaag badan wey waxaafid waxaa xafidaa calaa salawaatika salaadahaada xafid wabdul waxaa dhiibtaa dacaamaka dacaamkaada iyo cunadaadana dhiib waayahay waxbixi dadka waxbixiya oo dadka quudiya ka mid noqon fa innahu shaaniye maa saada madax ma noqon bakiilun mid bakiila qadu weligeed weligeed qof bakiili yaa madax ma noqon waaya waa markii sida caadigaa malahayn waaya dadku qofka loo loogu dhiibi jiray malaha madaxnimada iyo waxaas maa saada waxaa la asbaabu sayaada madaxnimada asbaabtay ku timaado waa toban baa la yidhiyo kow waa sakinimadaa ka mid a yaa deeqsinimadaa ka mid a bibadlin wa xilmin saada fii qowmihi lfataa soo maahay dulqaad iyo waxdhiibid yaa ajrumigaay soo qaadan jireen waawy cashmaawigay bow saada fii qowmihi lfataa ninka ninka ay qoomkiisa madax ugu noqdo waxdhiibiddaas iyo dulqaadka isagoo kale inaa noqotana wuxuu yidhi waa arrin caleyka yasiir waa arrin sahlan haddii adig lagaa helo asbaabta marka maasaada marka bakiil bakiilku waa wax aan la jeclayn oo qofka xataa qofka dadka ugu dhow i ma garanaysaa caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo xataa hadduu bakiil yahay ay ku dhibsadaan yaa waaya waltakun laka ha ku ahaato bidaanatun yaa xoghaya ama la taliye yaa saaxibu siri qofka sirtiisa kan hayaha baa bidaana la yidhaahdaa yaa qofka qof ou la tashado wey waaye oo xog u haya waaye la taliya waa la dhahaa hadda la taliya mid bidaanaay la taliya ah taasoo tucarifka ku aqoonsiisa akhbaaranaasi dadka wararkooda a dadka wararkooda iyo sida wax yihiin kuu soo gudbisa fa mataa waqtigii markaa carabta aada ogaatid bifasaadin xumaan oo warkaas wax xumaana laguu soo sheego war akhbaarta lagugu keeno baadarta waxaa u degdegaysaa ilaa islaaxihi fasaadkaas islaaxintiisa iyo wanaajintiisa wamataa carabta markaa ogaato bisalaaxin wanaag oo war wanaagsan la keenana isdadta waxaad ziyaadsanaysaa fiihi dhexdiisa raqbatan jacayl iyo wa cinaayatan danayn waa sii dadaalaysaa cinaayo iyo waxaa sii gelinaysaa rabitaan wazuur waxaad ziyaarataa man yazuuruka qofka kusoo booqda iyo waman qof laa yazuurukaan kusoo booqanayn kii ku kii ii yimaada annagu tagayaa maahe kuwa ku soo booqda iyo kuwan ku soo booqan kulligoodba soo booqo wey waase waxaa uu samafashaa ilaa man qof yuxsinu ilayka adiga qofka kuu samafalaya adiguna u ixsaan samee oo amase yusii-u qofka kuu xumaan samaynayana adigu axsaan u samee a wanaag qaabili waqud waxaa qaadataa alcafwa cafiga qaado haddii wax kugu yimaadaan cafis iska qaado waamur waxaad amadhaa bilcurfi wanaagga ummadda amar wataqaafal waxaad ishalmaansiisaa camaa laa yacniika waxaan waxba kuu tarayn oo maa laa yacniyana taasna ishalmaansii waay qof aan ka warhayn iska dhig watruk waxaad ka tagtaa kulla man qof dhammaantiis kaasoo yuudiika adiga ku dhibaaya qof kastoo ku dhibaayana faraha ka qaad wabaadir waxaa u degdegtaa fii iqaamati alxuquuqi xuquuqda oogiddeedana u degdeg ilaa ninkaan markii dambe intaasoo jeero qaadi noqday mogta saddex dowladood mayou qaadi ka noqdo waay wabaadir fii xuquuqda oogiddeeda iyo garsoorkii cadaaladda waman marido qofkii xanuunsado min ikhwaanika walaalaha ka mid a facudhu soo soo booqo binafsika nafsad ahaantaada ku soo booqo adigu aad wa tacaahadhu soo faajafaajooda soo ogow birusulika ku soo ogow ergadaada dadka aad dirsatay xogtiisa kusoo ogow tacaahadu yaa kusoo fatashu kusoo ogogow birusulik yaa dadka aad dirsatay wey waman qaaba qofkii maqnaado oo minhum dadkii ka mid ah kuwa ama waxbaraysa ama mucaamaladu idinka dhexaysa yaa qofkii maqan iftaqadta waad baarbaarin axwaalahu axwaashiisa waa fatashaysaa waa baarbaaraysaa waa farfaraysaa iftaqada wuu farfaraya wuu kaad raadinaya war maxaa ku dhacay ma jiraya xaggee jira waaye hebel yaa arkay baas noqonaysa waman qacadda qofkii fadhiista oo minhum ka mid ah canka xaggaada qofkii ka fadhiistana oo adiga xaggaada ka fadhiistana falaa taqcuda ha ka fadhiisan anta adiga canhu xaggiis yaa adigu ha ka fadhiisana ha ka joogine waxau kugu arkadoo kaaga cararay inay jiraan baaba laga yaaba ha isla fiicnaane adigu waxaa samaynaysaa u tag waaya wasil waxaa xidhiirisaa man jafaaka qofkii ku gooye xidhiiri wa akrim waxaad karaamaysaa man ataaka qofkii ku yimaada waayo dadka kuu yimaada waa la karaameeya wacfu waxaad cafidaa canman duula saa ilayka kugu xumaan sameeya waman waay waman qofkii takalama hadla fiika dhexdaada bilqabiixi qabiix iyo xumaan qofkii kaa sheega fa takalam adigu waxaad hadashaa fiihi shaanigiisa bilxasani wanaag iyo waljamiili qurux qofkii adiga xumaan kula sukaa arrintaada kaga hadlaya iyo shaanigaada adigu arrintiisa iyo shaanigiisa wanaag iyo qurux ka sheeg yaa bilcagsi xumidou sheegay beddelkeed wanaag waman maata qofkii dhinto oo minhum dadkii ka mid ah yaa qadayta xaqahu xaqiisaa gudaysa waayo xaq buu leeyahy oo min dhaqid ilaa kafnid ilaa aasid ilaa ducayn ilaa janaazadii waa kaasa waman kaanad qofkii u ahaato lahu isaga farxatun farxad hanna'ta waa ugu tahniyadaynaysaa bihaa farxaddaas yaa ku bogaadi waman kaanat lahu musiibatun qofkay musiiba u ahaato dhibaata ku dhacdana ilah baan ka maangalnay cazaytahu waa u tacsiyeynaysaa canhaa xaggeeda waa ka sabirsiinaysaa waman asaabata qofkay asiibto jaa'ixatun aafo jirid goysay yaa dhibaato iyo musiiba ku dhacdo yaa tawajacta waa la xanuunsanaysaa bihaa jaa'ixadaas ku dhacday xanuunkaa la qaybsanaysaa waman istanhadaka qofkii kaa kicitaan dalba yaa qofkii kaa kicitaan dalba biamrin amar kaaga kicitaan dalba amarkaasoo min umuurihi arrimihiisaga ku dhaha arrintaa maanta iigu istaagoo ila qabo nahadnuta lahu waa u kacaysaa waa u hinqanaysaayo waa la qabanaysaa arrintaa maanta waxigala qabo qofkii ku yidhaahdo waa kala qabanaysaa waman istacaanaka qofkii istikaafaka qofkii kaa gargaar dalbana faakisuu waa u gargaaraysaa waxa weeyaan qof baa ku yidhi maanta gargaar baan kaa rabaa waa u gargaaraysaa waxa u qaban kadhid baa u qabanaysa waayo waman istansaraka qofkii ka nasri iyo gacansiin dalbana waa isku mide nasarta waa u nusraynaysaa waadhir waxaa muujisaa tawadudan tawadud iyo isjeclaysiin ilanaasi dadka inaad isjeclaysiiso daahirso mastadacta intaa awoodid ee qof laga cararay oo laga fogaadayoo laga cararay oo dabcigiisa wixiisa ha noqon waafshi salaama salaamtana faafiyo dadka salaam wala qofka ma salaamo iyo waxaa lama rabo waafshi salaama salaamta faafi walow calaa qowmin qoomba allaha ka dhigo qoomkaasoo li'aamin xun qolo xunba allaha ka dhigee dadka salaam qofna salaanta hala dhaafi assalaamu calaykumta nagama dhaxayso iyo hebel isma salaanna iyo waxaa lama rabo ya waay walow calaa qowmin liaamin bayr qolo xunba allaha ka dhigay salaam wamataa jamaca markau jamciyo baynaka adiga iyo wa bayna kayrika cid kale adiga iyo cid kale majlisun majlis markau idin jamciyo adiga iyo cid kale haddaa meel iskugu timaadaan aw damaka hadduu dumo adiga iyo wa iyaahum iyaga masjidun masaajid adiga iyo iyaga haddii masaajid idin dumo iskugu timaadaan oo wajarat ilmasaa'ilu masaa'ilna ay dareedho masaa'il la isweydiiyo laan sheikha caalimkaa baa tahay masaajidkii iyo meerkii dadka iskugu timaadeen ama majlis kalaba masaa'il meeshii ka ka ka timaado oo wakhaaduu ay dhex dhumbadaan fiihaa masaa'isha iyada ah bikhilaafi maa shay khilaafkii ay ku dhex dhumbadaan cindaka agtaada saa u taqaanay saanaan ahayn madhabkan ama saan kuu barnay ama u taqaanay si aan ahayn hadday u dhex dhumbadaan laa tubdi ha u daahirinin lahum iyaga minka xaggaada khilaafan khilaaf inaad ku diidan tahay waxba ha u muujin leanna waxa weeyaan waxaa laga yaabaa si kaloo saxa oo xaq ah yaa oo adilo kale ama madhab kale ah inay u sheegeen marka kaada keliya maaha intaad taqaanid keliya maaha fain su-ilta haddii lagu weydiiye canhaa masaaishii haddiiba halkaa la iska weydiinaya awal sidaa uga badbaadi lahayd waaba la helay adigii baaba lagu soo ataagoo lagu weydiiyey dadkii meeshaa iskugu timaadeen akhbarta waxaad u sheegaysaa marka hore bimaa sida yacrifhu lqowmu qoomku u yaqaanaan se iyagu hadda sheegayeen ay u yaqaaneen baad horta u sheegay awalna sidaasi ma ahayn sida adigu aa u taqaanay say iyagu u yaqaaneen u sheeg uma taquulu waxaad leedahay fiihaa masaladaas qowlun aakharu qowl kalena waa jira masalada qowl kalaa jira wa huwa qowlka kalena kadaa wa kadaa saaya saas weeye sidii baa sheegin walxujatu daliil oo lahu qowlkaa kale u ahaadana kadaa wa kaa markaa dhidibada waas oo sheeg masalada oo caddee oo daliilkeeda raaci fain samicuu hadday kaa maqlaan minka adiga carafuu waxay garanayaan mansilataka mansiladaada iyo miqdaaraka toodiina waa sheegtay tii kale iyo adiladeediina waa sheegtay aqoontaada iyo mansiladaada way garan karayaan waadi waxaa siisaa kulla man qof dhammaantiis qofkaasoo yakhtalifu ilayka adiga isku kaasoo dabamarmaraya dadka cilmiga kaasoo doonanaya oo isku kaasoo dabamarmaraya qola kasta waxaa siisaa nawcan nooc oo min alcilmi ah oo noocaasoo yanduru fiih uu fiiriyo qof dadkaas qolo kasta wix u munaasaba bar wey nooc cilmiya oo uu fiiriyo barto si wakud hum qabo dadka bimacnaa bar wey wakhudhum bar wakhudhum qabo oo bar dadka bijaliyilcilmi cilmiga kiisa jeliga ah oo iska muuqdo qof kasta garan karo kaa dadka bar duuna daqiiqihi kiisa daqiiqa ah ee hoose ya kaa ha bari dadka cilmiga laysla yaqaan masaa-isha hoos hoose iyo kuwa murankaah iyo kuwa khilaafkaah iyo kuwaysan weligooma maqan waxaas loogama bilaabo ummadda jeliyul cilmiga cilmiga kiisa daahirkaabaa la baraa oo iska muuqda ayib duuna daqiiqihi samada waay markay ehel u noqdaan hala gaaro wa aanishum ya wehelsi wehel ya aanishum ya dadka weheli macnaa wehel u noqo wamaasixhum la kafto axyaanan marmar waxaadithum la sheekayso waaya fa innahaa taasi tajlubu laka waxay kuu soo jiidaysaa almawadata mawadaya kalgacal waa bulshada iyo dadkaa waxbaraysid dadkaa la dhaqmaysid dadkaa la nooshahay ya ya wehel iyo kaftan marmara aan dembi ahayn waxweydiin iyo sheeko waxyaalaha weeyaan watastadiimu waxayna daa'iminaysaa muwaadabata alcilmi cilmiga muwaadabadiisa ayay daa'iminaysaa muwaadabata alcilmi wey cilmiga daa'imidiisa dadka haddiiba dadaa isla hadashaan ay yihiin isku qalbi furantihiin yaa cilmiga inay joogaan bay taasi daa'iminaysa waaya oo dhihimayaan ninkaas ama sheekaas dadka lama hadlo waxa lama weydiiyo waaya cid ma salaamo qaab noocaasoo kalea ma noqonayso waadcimhum dadka quudiyo cunna sii axyaanan marmar adiga laftaada dadka marmar intifaac u samee haa waa inaa marmar maaragta dadka wax u samayso watakaafalo dadka waxay salmaansiisaa can zallaatim simbiridhaxooyinkooda yaa xogaha aa helaysid inaadan ogeyn oo kale ka soo qaad dadka xogaha ka helaysaa moogta waxyaalaha ay samaynayaan waxyaala khaladaad ka dhacaya waxyaala noocaas yaa qof aan ka warhayn oo kale yaa baa iska dhigaysa waqdi waxaad gudaysaa xawaa'ijahum danahoodana waa gudaysaa dadka danahooda la qabo waay dad baa qof markuu dadka u yimaado wixii marka ay gacanta kula jiraan oo hawla hayaan la caawiya la qabta xoog furan yaa awooddiisa wax ka sadaqaysanaya waay warfaq bihim u dhimir wasaamixhum dadka iska saamax walaa tubdi ha u daahirinin liaxadin axad oo minhum ka mid a diiqa sadrin qalbi ciriiri ilaa qalbigaadu inuu ka ciriiryan yahay waayo ilaa xad waxaa la rabaa inaa wax kastoo dadka dhex maraa in maarata xal loo helo waa qalbi ciriiri ha u muujin aw dajaran dhirif iyo carana ha u muujin wakun waxaad ahaata ka waaxidin mid oo minhum iyaga ka mid oo kale qof dadka la mid oo kale ula tacaamul waayo wa caamil innaasa dadka la mucaamalood mucaamalataka mucaamaladaadoo kale linafsika naftaada waayo wa caamil innaasa mucaamalataka linafsika saa naftaada ula mucaamaloonaysaoo kale ula mucaamalood dadka waarda minhum dadka waxaad uga raali noqotaa maa shay tardaahu linafsika naftaada aa uga raali tahay adigu maa naftaada maxaa uga raali noqota cilmi iyo masaa'il iyo madhab iyo qawaacid iyaguna waxaa laga yaabaa intoo kaleoo meel kalea inay haystaan aatooda ha ku qabsan marka yaa waxay naftooda uga raali noqdeen oo saxan oo diiniya iyo cilmi iyo madhab iyo qawaacid ah iyagana uga raali noqo ha ku qabsani wastacin calaa nafsika naftaada ku wastacin kaalmayso calaa nafsika naftaada waxa u calaa nafsika naftaada waxaa u dul kaalmaysataa bisiyaanati ilaalin lahaa iyada aad nafta ilaalisid naftaada waxaa kaga adkaan kadhaa oo iyada lafteeda yaa ugu kaalmaysan kadhaa bisiyaanati ilaalin lahaa iyada lafteeda ay ilaalisid yaa naftaada inaa ilaaliso baa ku ilaalin kadhaa nafta oo kaga xoog badan kadhaa iyo walmuraaqabati liaxwaaliha axwaasheeda inaa muraaqaba iyo waardiye ka haysid wadac waxaa iskaga tagtaa ashaqafa sharkicin dad sharkiciyaa jira haddaan mar borobaraym iyo balaaye iyo mucaarado iyo shartaagnayn aan ladayn oo intaa iyagu maalin kasta dhib iyo mushkilo inay taagan tahay iska jecel iyo kuwa intaas kuwa noolba ama wax ku soo galaan nabadda iyo khayrka iyo dhib la-aanto aan iyagoo dani ugu jirin waay aan dani ugu jirin ya ana maxaan akriyay ashaqaba wey ashaqaba saasaa sax wadac waxaa iskaga tagtaa ashaqaba sharkicin walaa tadjar waa alisaan lusum baa sheekhu dhihi jiray ilaah ku naxariis xarabku waa iska tuugo waa meel waxaadan dan u socon bow samayn karayaa mogta waay walaa tadjar ha u dhirfin oo u xanaaqin liman qof yadjaru calayka adiga kuu xanaaqay wasmac dhegayso man yastamicu minka wasmac maqal man qofkii yastamicu minka waa adiga kaa maqlaya kaa dhegaysanaya yastamicu dhegaysanaya minka adiga xaggaada wasmac maqal man qofka yastamicu dhegaysanaya minka xaggaada kaa dhegaysanaya adiguna maqal markii uu kula hadlaayo kuu sheegayo ku weydiinayo walaa tukalif innaasa dadka ha kuma shaqaynin maa shay laa yukallifuunaka yowma aysan kuguma shaqaynin kuu kalif waarda lahum dadka waxaad uga raali noqotaa maa raduu lianfusihim naftooda waxay uga raali noqdeen oo diin iyo wanaag iyo khayra waaya ilaa masaa-ishu hal siga keliya ma wada noqdaan waqadim ilayhim dadka waxaa u hormarisaa xusna niyati niyad wanaag ummadda muxamadiyada wanaag in lagu wada wado oo wanaag lagu hogaamiyo waxa weeyaan khayr loo horseedo waayo khayr laga loo niyeyso waxa weeye sidaas samee wastacmili sidqa waxaad isticmaashaa run yaa run run ogow wey run ogow run la saaxiib yaa weligaa run yaa rafiiqha kula noqoto wadrax ilkibira kibirkana iskaga tuur jaaniban dhinac halkaa fog wax lagu tuuray kibirka ka soo qa wayaaka adigayo waxaan idin kala digayaa walqadra ballan burin ayaan idin kala digayaa ballan la xiray ballan yaa in la buriyo iyo adigaan idin kala digayaa wain qadaruu bika hadday doonaan iyagu haba kugu ballan buriyaan waadil amaanata ammaanadana gudo midda rabbi ku saaraya midda bini aadamkaba wain khaanuuka iyagu hadday doonaan haba ku khiyaanaane waayo hebel hadduu isaga ku khiyaana waxa u hayso ammaanaha ha ka khayaan u gudo watamasak waxaad ku dhegtaa bilwafaa'i oofin adigu ballan oofin iyo cahdi oofin taa ku dheg wactasim waxaad isku ilaalisaa ictasim waxaa qabsataa wactasimuu bixabli illaahi jamiica waxaa ku dhegtaa bitaqwaa alla ka yaabid dhowrsashada waay oo ah faina atamasuka biha huwa alfawzu bisacaadati daarayn labada daaroodoo la liibaano cabsida ilaahay lagu dhego wey walidaalika dakaraha allahu tacaala fi lqur'aani sidaa darteed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay fiiha agara min miatin wakhamsiina mowdican boqol iyo konton meelood wax ka badan dimnan wa saraaxatan si sarbeebaya si cadba yaa ilaahay wuxuu ugu sheegay waxa la yidhaahdo cabsida oo nebigu waa isa yidhi alayh salatu wasalaam uusiika bitaqwa allahi fa inahaa waxa weeyaan raasul amri kulli amarka oo dhan madaxiisu waa cabsida cabsida rabbi wey waxa weeyaan akhrajahu ibnu xibbaan albusti fii saxiixihi mudawala wakhadaba sayidunaa abubakr sidiiq radia allahu canhu faqaal abubakr sidiiq khudba u kacado wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa allah wa an tahnuu calayh bima huwa ahluh bimaa huwa ahlu lah ilahay inaad ku ammaantaan wuxuu ehlu yahay iyo wa an takhliduu alrahbata biاragba cabsida iyo quudaraynta rajada inaad isku dhex dadhaan fa ina allaha ahnaa calaa zakariya wa ahla beyti zakariye nebi zakariye iyo qoyskiisii ilaahay waa ammaana faqaala wuxuu yidhi innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati khayraadkii u degdegi jireen wayadcuunanaa ragaban warahaban wayna baryan jireen ragaban raaqibiin xaal leeyihiin warahaban raahibiin iyagoo na jarinaaya nagana baqaaya wa kaanuu lanaa khaashiciin marka khudbaduu sii waday uma aclamu yidhi ana allaha qad irtahana bixaqihi anfusakum ya naftiinna ilaahay xaqiisa idinka curaar qaatayo waakhada calaa daalika mawaahiiqakum washtaraa minkum alqaliila alfani waxaan yar oo tegayo naftiinna ah buu ilaahay idinkaga gatay yaa bilkasiiri lbaaqi midkaan badan oo he baaqiga noqonaya in allaha ashtaraa in allaha ashtaraa min almu'miniina yaka anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna maya wa haadaa kitaabu ullahi fiikum laa yadfiu nuuru wuxuu yidhi abubakar baa khudbada wada kani waa kitaabki ilaahay koow dhexdiina yaal laa yadfiu nuuruhu nuurkiisu weligiis ma baktiinayo ma baktiyayo ma demayo walaa tanqadi cajaa'ibu kitaabka ilaahay cajaa'ibtiisu ma go-ayso fastadii'uu binuurihi nuurkiisa ifsada wantasixuu kitaabah kitaabkiisaan iskugu naseexeey wastadii'uu minhu liyowmi dulma ifsada maalinta dulmiga iyo mugdigu jiro fa inahu inamaa khalaqakum licibaadatihi ilaahay cibaadadiisa oo idiin abuuray wa wakala bikum kiraaman kiraaman kaatibiin wuxuu idiin ilaahay wakaashay kuwa qorayaalo wanaagsan oo malaa'igoo yaclamuuna maa tafcaluun uma aclamuu cibaad allah waxaad ogaataan inaad ku jarmaadaysaan oo ku caraabaysaan ajal iyo cimri dhammaanaya oo laydinka qariyey yaa haddaa awoodi kadhaan in cimrigiinu dhammaado idinkoo ku sugan yaa wax ilaahay raalli ka yahay fafcalu mana awoodi kadhaan ilaa billaah ilaahay idinku kaalmeeyo mooyaane marka khudbo dheer bay ahayd meelaan soo dhaafnayna lambarka uu ka qabanayay dib ugu noqda oo ah wuxuu ka qabtay meeshaas awakhaadu hadday masaajid adiga iyo iyaga isku kiinkeeno wajarat ilmasaa'ilu wakhaadu masaa'il inta dareedho dadku masaa'ishaa dhex galaan halkaasuu ka qabto wuxuu yidhi wa mimaa yunaasibu hada almaqaama wasiyatu limaami maalik imaamu maalik dardaaran isna uu sheegay baa meeshaan mudaw ah imaamu maalik binu anas iyou dardaaranka siiyey liyaxya bna yaxya alleysi yaa wuxuu yidhi usiika bialaain saddex baan kuu dardaarmayaa aluulaa ajmacu laka fiiha cilma alculamaa midda hore culimmada cilmigoodii baan kuugu soo ururinayaa koow wathaaniya ajmacu laka waxaan kuugu soo ururinayaa fiihaa xikmata alxukamaa xukamada iyo abwaanada xikmadoodii baan kuugu soo wuxuu yidhi ururinayaa waayahay waa kelimada labaad wahaalihatu ajmacu laka fi ajmacu laka fiiha dib aladibaa'i takhaatiirta takhtarnimadoodii iyo cilmigii caafimaadka baan iyana kuugu soo ururinaya saddexdaa kelimo saddexdaas waa weyn baan saddex kelimo yaryar kuugu soo ururinaya imaamu maalik baa dhahay wuxuu yidhi midaan kuugu soo uruurinayo cilma alculamaa fa in su-ilta can shayin laa tadrii waxaadan aqoon haddii lagu weydiiyo faqul waxaad dhahdaa laa adri waxaadan aqoon haddii lagu weydiiyo waa badan yihiin maante waxaad dhahdaa ma aqaan waka waxaadan aqoon ha ka jawaabin ha isdhihin nin culimaaba ahaydoo maanta haddii dee intaasu masale inta lagu weydiiya aad garan weydo dee ummadduba waxay si kale kuu qaadanaysaa wax allaala waxaadan aqoon sheekh ma aqaan dheh culimmada kale weydiiya dheh waay isdhihin cimaamaddaa kaa dhacaysa waxba kaa dhici mayaan cilmi baa yadaaba cilmiga yadaaba nisfulcilmi ah laa adriidu baaba cilmiga berkiisa waaye ma aqaan dheh taawataas middaas horta xagga culimmadan kaaga sheeg midda aan kuugu soo ururinayo xikmatal xukamaay dadkii xikmadaha iyo abwaanadaha xikmadoodina markaa qolo la fadhiisato fa kun asmatom kan ugu aamus badan noqo dad meel jooga haddaad la joogto kan ugu hadal yar ama ugu aamus badan noqo maxaa yeelay fa in salimuu hadday nabad galaan waa la nabadgelaysaa adna waa nabadgelaysaa iyagii hadlaya hadday nabad galaan adiga aamusnaa waa nabadgelaysaa salimta macahu wa in akhdaw hadday gafaanna salimta min khadihim gafkooda adigu waa ka badbaadaysaa ilaa adigu waxba maadan dhex gelin taasna waa hadal xikmada xagga caafimaadka waa man latii ajmacu laka fiiha ajmacu laka fiiha dibbala dibbaay caafimaadka midda aan kugu soo koobayo farfac yadayka cunnada gacnahaada kor uga qaad gacanta xeerada ka saar min adacaami cunnada walcaal anta tashtahi adoo weli u baahan yaa aloosha ha ku kiisin adoo weli u baahan yaa iska qabo cunnada markaa hadhow cunaysayna maraa u baahata ha noqoto markii laguu keenana adoo aan dee oksijiinkao dhan iska xirinoo meel kasta ka buuxin ka joogso waka caafimaadka waka inta cuduri wax jira mucdamkooda waa un waa xanuuna un caloosha la xiriira kana yimid cunno badnaan taama lambarkaa marka hore aan soo dhaafay meeshaan marayna soo gaara marka wacaashir waxaa la dhaqantaa ahlal adyaani diinaha ehelkooda xasba mucaasharatihim la dhaqankooda yaa fiiradiis dadka ahlul adyaanka ay diinaha haysta yaa mabaadi'da ama masaa-isha ama afkaarta kala duwan laakiin kulligood wada muslimiin ah yaa ama kuwo kaloo in lala tacaamulo waa ay bannaan tahay oo ahlu kitaab iyo kuwo kaloo la mid oo kale aan muxaaribiin iyo waxa ahayn iyagana la tacaamul xasba mucaasharati mucaasharadooda fiir yaa qadarkeeda iyo fiiradeeda fa inaka adiguba in tamasagta haddaa qabsato biwasiyatii dardaarankayga haadihi tana rajawtu laka waxaan kuu rajaynayaa an taslama inaa badbaado nabad gasho uma qaala lahu wuxuu ku yidhi abu xaniif uma qaala abu xaniif wuxuu ku yidhi lahu yuusuf yuusuf binu khaalid inahu shahniye yuxzinunii waxay murug gelinaya afartan sane ayla joogtay mufaaraqatuka mufaaraqadaada yaa tegiddaa iga tegayso horta way tiiraanya gelinaysaa wa tu'nisunii waxay wehel yaa wehe wehel ii noqonaya yaa weheshimo waxaa ii noqonaya macrifatuka macrifadaada ee fawaasilnii igu soo xiriiri bikutubika qoraalladaada warqada ii soo dir haddaad dee tagto xagga tagto yaa fariimahaada iyo qoraalladaada dawaagaasna bilo badan iyo waxaasay warqad soo soconaysaa waaye farasba faras ba usoo dhiibayaa gobolba gobol buu keenayaa mandiqadaa waacid ka timid baa la sugayaa waxaan ilbiriqsiga ma ahayn waa carifnii isoo ogeysay baa yidhi xawaa'ijaka danahaada waxaa dan yeelatana ila soo socosii wa kun lii waxaad ii ahaataa kab nin wiil oo kale fa inna anugu laka adiga kaabin aaboo kale aan ku ahay waay qofka qofka wax bara macnaha xagga xurmada aaboo kale u yahay waay wasala allahu allaha u naxariisiyaadiyo wasalama wasala allahu allaha u naxariisiyaadiyo calaa sayidinaa sayidkeennii boqorkeennii muxammadin lama hadbadnays annabiyi ee nebiga ahaa alumiyi umiga ahado umiga loo nisbeey umi nebiga oo ammaan laakiin ummadda waa u cay annabiyi alumiyi waa alummi kaan waxna qorin yaa waxna akrin wax qoranna ma akriyo ma akrin karo waxna ma qori karo mucjiza nebiga waxyaalaha la siiye ahay da wax qori lahaa waxay dhihi lahay waxaan diinow la yimid iyo qur-aankan iyo waa ninkaani waa nin farta yaqaano qoraallada yaqaano wax akriyo oo hawas ku soo diyaarsada laakiin markay ogyihiin inuusan nebigu labadaa midna shaqo ku lahayn bes weeyaan annabiy lummiyi laakiin adiga inaa ummi noqotay lama rabo inaa wax barataal raba wacalaa aalihi aalkiisana naxariisiyo nabadgelyo ahaatay oo saxbii saxaabadaysay wasalama allah aw nabadgelyo ziyaadiyo intahad waxaa dhammaatay wasiyatu limaami alacdami imaamkii weynaa dardaarankiisa abi xaniif annucmaan ibni haabitin waa nin dee mujalladaha tiro badan taariikhdiisa looga hadlo tarjamadiisa ee kiina an yaro hadda ka sheegaya laakiin cajiiba wayeliha laakiin waxaa la xidhiidha manduumatun oo fii aadaabi tacallumi waxbarashada aadaabteeda ka hadlaysay oo tafaquhi wax fahmidda oo laakiin taa abu xaniifa ma leh waa manduumo kale tii abu xaniife halkaasi ku dhammaato waayo markaas wuxuu yidhi falwaxaa falwaxaa falwaxaa alwaxaa uma najaa annajaa abubakar khudbadiisii ba ahayd warooy badbaado badbaado yaa waddaha ku badbaadaan raas fa inna min waraa'ikum daalibun xafiisun mid idin dalbayo degdegayo yaa baa gadaash baa baa idinka dambeeya waayo maruhuna sariic akhrajahu alxaakim fi lmustadrak fi tafsiri suurati alambiyaa can cabdillaahi bni waaya xakiim ya an ya can cabdillaahi bin cukaymya wasaxaxahu marka manduumadaasaan ku daraynay hameen dambana insha allah wallahu subxana wa tacala aclam aamiin